maade dagaalkaan markii horeba askari baan ka ahaan jiray meeshaan joogo waa ka tirsanaan jiray meelaan awal ka shaqayn jiray weeye haddana waxaan kuu sheegayaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada walaalehen amisom waxaan hadda ku sugannahay garoonka balligoogle oo degmada walaweyn u jira toban kilomitr ana xigaa dhinaca baydhabo ciidamadaas waxaan rajaynaynaa mar dhow inay u hadaafaan dhinaca baydhabo buurxakabo leego in waddadaasu ay noqoto wadda soomaaliya isku furta waxaa kaloo ku xigta waddada jowhar buulo berdo beledweyne ayaduna mar dhow inay layrta bixiso waa rajaynaya tan saddexaad waxay noqon doontaa waddada kismaayo iyo baraawe iyadana mar dhow layrtu inay qaado ayaan rajaynaynaa waxaanan rajaynaynaa dawladda cusub dalka cusub iyo ummadda cusub oo dhammaantood wada cusub waxaan rajaynaynaa inaan dardar xoog leh gelino dawladduna iminka dardar xoog leh yay ku wadaa xaaladda waxayna ugu wadaa shacabka inay meel fiican gaarsiiso xornimadoodii iyo sharaftoodiina ay usoo noqoto waxaan rajaynaynaa dawladda iyo shacabka soomaaliyeed kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogaba ciidamada qalabka sidaa waxay dhaarila ay ku galeen ayagoon beeninaynin insha allahu ilaahay hadduu xidmo inay dalkooda iyo dalkoodaba xoreeyaan waa ku garta kana saaraan kooxaha sidiyo jaadiidka ah ee dalka iyo dadka iyo ummadda soomaaliyeed dhibaatada u geystay waxaad markaa iga warantaa hadda waxaad joogtaan garoonka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose tallaabadiina ugu horreysa ee ciidamadiina wada socda ee soomaalida iyo amisom ba isugu jira xaggey ku wajahan tahay xaggee ka bilaabaysaan waxaan ku wajahanahay baydhabo baydhabo horey ciidanka dawladda iyo kuwa amisomba way u tageen marka ma waxaa ciidanka joogay ciidanka jooga inaanu tagaan rabaa ciidamadaydu inay isu tagaan baan rabaa marka waxaad ka warantaa waxaanu ka warqabnay in degmada buurhakaba oo ka tirsan gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo ka tirsan in ay ku sugnaayeen ciidamadii ururka al-shabaab ma joogaan iyagii mise way ka baxeen hadda hadday joogaan aniga bun anoo marsaday ii tahay maxaa ula jeedaa sidaas meelay joogaan inaan arkaaba bun ii ah maxaa ula jeedaa haddaad taasi fasirto waxaan uga jeedaa qalabka iyo waxay haystaan oy danka ku dhibaayaan inaan ka qabto inay iga cararaan baa ii daran waa bunaysanaya waa gartay haddaan usoo noqdo garoonka beledoogle hadda aad ku sugan tahay bal waxaad ka warantaa xaaladda garoonka garoonkaasi xaaladiisa waa sidee hadda garoonka xaaladiisu waa okay wey wax dhiba iyo wax shidaa midna kama jiraan
garoonka ma wuxuu u eg yahay garoon la isticmaali jiray oo diyaarado kasoo degi jireen oo adeegu ka socday mise wuxuu u eg yahay meel waa hore laga guuray oo cidlo ah haddaad bal sawir ka bixiso meeshaan anigu dadna uguma imaan meel ka horeysa yaan ku arkay qalabkooda oo yaalyaala laakiin garoon la isticmaali jiray ma ahana waxaanu hore u maqlaynay in garoonkaasi ay isticmaali jireen ururka al-shabaab oo hore loo sheegi jiray inay diyaarado uga soo degi jireen marka ma u eg yahay garoonka garoon ay hawle ka socotay abay garoonku waa garoon caalamiya waa garoon rayd weyda waa garoon shuba waa garoon ciidan buu ahaa marka dee raadna kuma yaallo waxa weeye isaga garoonka laftigiisa wuxuu dhanyahay afar kilomitr weeye oo dhiriga
dhagabadan adigu sidaad ii sheegtay maadaama ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed aad ka tirsanayd haddana aad ka tirsan tahay degaankaasna sidaad ii sheegtay aad ka shaqayn jirtay waxaad ka warantaa bal garoonkaasi iyo muhiimadda uu dawladda u leeyahay iyo taariikh ahaan waxa uu ku fadhiyo inna lilahi wa inna ilahi garoonkaasu waxa weeye muunadda adduunka ugu weyn oo soomaaliya ugu weyn oo jiritaanka ummadda soomaaliyeeda waxa weeye waa garoon internationala oo caalamka dhan laga og yahay adduunyada dhan laga yaqaano uu yahay garoonkii ugu weynaa garoomada xamar ku yaala ama garoon soomaaliya ku yaala midkii ugu weynaa wey garoon shacabkaa leh garoonna ciidamada leh waa laba garoon oo isdaba taalla muhiimadda bal hadda uu u leeyahay dawladda kumeel gaarka ah iyo amisom garoonkaasi intee buu leegyahay qiimo intee leeg buu idinkugu fadhiya inaad maanta joogtaan meesha waa garoon aan isticmaali karno soomaaliya iyo caalamka dhanba uu isticmaali karo maxaa hadda idiin qorshaysan hadda meesha waad joogtaan idinkoo ciidamaha tagteen garoonki waxaad ii sheegtay inuu cidlo yahay maxaa ka qorshaysan garoonkaasi garoonka waxaa ka qorshaysan dawladda iyo dadka soomaaliyeedba inay ku soo celiyaan noloshiisii iyo jiritaankiisii uu lahaa hadduu dayaxtir leeyahay hadduu guryo leeyahay hadduu dhadaab kasta leeyahay waxaanu ku soo celinaynaa noloshii iyo jiritaankii garoonku uu shala ku shaqaynayay